sargaalkan la dilay oo ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka waxaana lagu magacaabi jiray sargaalkan la dilay ee ka tirsanaa biliiska dowladda federaalka khaalid waxaa sidoo kale sargaalkan la socday goorta falka dilka ah loo geysanayay askar kale kuwaas oo iyaga qudhooda la dilay waxaana falkan dilka ah ee loo geystay sargaalkan iyo askartan ka tirsanaa ciidamada biliiska dowladda federaalka lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen ciidamo ka mid ah hay-adda sirdoonka dowladda federaalka aabbaha dhalay sargaalkan ay dileen ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu tilmaamay in wiilkiisa lagu dilay si gardaro ah wuxuuna warbaahintu kaga warbixiyey sida uu ku dhacay falkan dilka ah aabbihiis ayaan ahaa waxay hareer joogana waa walaalihii canugaas waa nin ciidan ah ciidankana way wada socdeen ciidanka markay socdeen ay wada yimaadeen hawshii la fuliyey dib dambaanba uun loo soo noqdayaa wiilkayga iyo wiilkanoo la socdaa meel jidka agtiisaa lagu dilay dibay haddana u laabteen ninkii taliyihii nabad sugidii ahaayoo gurigiisa ku jira haddana loogu tagaa lagu dilay arrinkaa mishinka saas ayuu u dhacay ciidanka iska yimidna ma uusan imaanin wuxuu ka yimid maamul dowladeed federaalkay ka yimideen nabad sugidda federaalka amar la soo siiyey ayagana waxay amar soo siiyeen degmadii nidaamkaas ayuu meesha ku dhacay shilka qoyska wiilasha ay ka dhinteen haddaan nahay aad iyo aadaan uga xunnahay wax la qaadan karana ma ahan nin oo madax sare ah inuu maanta ku dhawaaqo inuu yidhaahdo niman saraakiila iyaga dhexdeglayaal ah inuu yidhaahdo waxaa tihiin nimanka la yidhahda macaawisley arrintaas aad iyo aadaan horta yacni noo dhibtay ma ahan markii ugu horreysay oo lasoo diiwaangeliyo in askar ka tirsan dowladda federaalka ah ay isdilaan balse waxaa marar kala duwan ay warbaahintu tabisay dagaallo dhex maray askarta dowladda federaalka kuwaas oo isaga dileen askar islamarkaana isku gaarsiiyeen khasaare xoogan iyagoo ka kala amar qaadanaya saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo mid kasta uu leeyahay ujeeddo gaar ah